faysal dhaaf xuseen redio cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullahi cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abuuraan radio cadaado jawaar asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon faahfaahino kasoo baxaya dil xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada gaalkacyo xalay loogu geystay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maamulka koonfur galbeed oo ka hadashay qaraxii lagu dilay taliyihii booliiska degmada afgooye gudoomiyaha golaha shacabka ah oo la kulmay guddiga waa guddiyo dhowaan uu magacaabay soomaaliya iyo shiinaha oo ka wada hadlay arrimaha la xiriira iskaashiga labada dal iyo gabarh soomaaliya oo ku sugan maraykanka oo laga helay xanuunka kornafayraska intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subaxee raadiyaha cadaado dhegeystayaal goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniina taarikhduna ku beegan tahay saddexylabaatanka bisha saddexaad sanada labaatan labaatan iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaasoo fidsan warka saaxiibka ee cabdulqadir dacwo ayaa soo saaray anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiin doonaa faahfaahino dheeraadah ayaa kasoo baxaya dil kooxaha hubaysan magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhanka maamulka puntland ay ugu geysteen xildhibaan ka tirsanaa golaha deegaanka degmada gaalkacyo faahfaahino dheeraad ayaa waxaay ka soo baxayaan dil xalay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug loogu geystay xildhibaan ka tirsanaa golaha deegaanka gaalkacyo dhinaca maamulka puntland rag ku hubaysnaa bastoolada sida la sheegay ayaa waxaay xildhibaanka oo lagu magacaabi jiray mukhtaar axmed cumar tinle waxay ku toogteen bartamaha magaalada gaalkacyo iyadoo dhaawac culus oo soo gaaray uu isbitaalka gaalkacyo uu geeriyooday gubjoogayaal ayaa waxay sheegeen rag hubaysan ee dilay xildhibaanka ay sidoo kale dhaawaceen askari ka tirsan ciidanka puntland oo ku sugnaa agaarka halka uu dilku ka dhacay iyagoo isla goobta ka baxsaday ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda dilka xalayto ee magaalada gaalkacyo loogu geystay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada hase yeeshee dilalka noocan oo kale ayaa waxaa mas-uuliyaddooda inta badan sheegta dhaqdhaqaaqa al-shabaab wararka saaka aanu ku helayno magaalada gaalkacyo ee waqooyi gaar ahaana waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay sheegayaan ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland ay wadaan howlgal kala duwan oo ay ku baadagoobayaan dadkii ka dambeeyay dalkaasi ciidamada ayaa ilaa iyo iminka aan gacanta ku soo dhigin waa ilaa iyo hadda aan soo qaban ama cid u soo qaban dilkaasi waxaase saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ay sheegeen inay baaritaano dhaba ku samayn doonaan islamarkaana ay gacanta ku soo dhigi doonaan kooxihii ka dambeeyey dilka xildhibaankaasi gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya ayaa la kulmay waa kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha cabdiweli ibraahim sheekh muudey oo uu heliyo gudoomiye ku-xigeenka labaad mahad cabdulle cawad ayaa kulan la qaatay guddiga diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka guddigan uu dhowaan magacaabay guddoonka laba ay magacaabeen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ka kooban toban iyo toddoba xubnood kulanka ayaa ahaa mid isxogwaraysiya loogana hadlayay arrimaha doorashooyinka qaranka gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xariimo ismaaciil xalimayere ayaa shalay sheegtay in xildhibaanada labada aqal looga baahan yahay inay dejiyaan sharciga asxaabta si xisbiyada loo diiwaangeliyo waa la diiwaangeliyay ay uga baxaan ku-meelgaarnimada maamulka koonfur galbeed ayaa ka hadlay dilkii taliyihii degmada afgooye waa taliyihii booliska degmada afgooye taliyihii booliska degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose marxuun cabdulqaadir nuurow ayaa ku dhintay qarax miino qarax ayaa lagula eegtay deegaanka xaawo cabdi ee duleedka degmada afgooye gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim cali aadan ayaa xaqiijiyey geerida taliyaha wuxuuna sheegay in laamaha ammaanka ay wadaan baaritaano allaha u naxariistee taliyihii saldhigga booliska degmada afgooye kabtaan cabdulqaadir cismaan nuurow iyo mujaahidiinta la socotay ayaa galab shala galab ku shahiiday qarax ay dhigeen kooxaha nabadiidka ay la eegteen gaari ay saarnaayeen jannato firdowse allaha ka waraabiyo ayuu yidhi gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo la hadlayay warbaahinta inta badan saraakiisha iyo maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa qarax miino la eegta ama qarax miino oo al-shabaab ay kula eegtaan gobolka shabeellada hoose gaar ahaana waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka taliyaha booliska degmada afgooye halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka caalamka oo dhanna aad nagala jaan qaadaan barta aanu ku leenay internetka ee w w radio cadaado com sidoo kale websaydyada aanu saaxiibka nahay ee hobyo media com iyo galmudug online ayaa si toosa nagala socotaan ciidanka xoogga dalka gaar ahaana danaba ayaa fuliyey howlgal qorshaysan kaas oo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose xasan maxamed aadan ciraaqi taliyaha ururka shanaad ee ciidanka danab oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in howlgal ay ka sameeyeen ciidamada ay ku burburiyeen saldhigyo al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka jubbada hoose waxa uu sheegay taliyaha in saldhigga ciidamada ay burburiyeen ay ahaayeen ilaa saddex saldhig haddana ay goobahaasi haystaan ciidamada danab ee xoogga dalka soomaaliya waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in saldhigyadaasi ay ku sugnaayeen saraakiil ajaaniba iyo soomaali iskugu jirta kuwaasoo ciidamada xogtooda heleen sidaa ayna ku weerareen waxaa taliyaha uu sheegay in ciidamada ammaanka ay goobtaasi iminka hadda ku sugan yihiin ugu dambeyn taliyaha ayaa sheegay in reer jubbaland looga baahan yahay in ciidamada ku taageeraan howlgalka ay wadaan waxaana taliyaha uu sheegay in ciidamada ay ku howlan yihiin islamarkaana ay ka shaqaynayaan sidii deegaanadaasi ay uga sifayn lahaayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaa taliyaha sidoo kale uu sheegay in ciidamada ammaanka ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada ammaanka iyo sugidda deegaanada jubbaland gaar ahaana ciidamada danab gootada shanaad ee ka howlgasha deegaanada maamulka jubbaland waxay ahayd muxuu ahaa la kacaanoole oo inta badan maaragtay ay ku dhuumanayeen muxuu niman ajaanib ahoo waxa weeyaan argagixisada ka mid a qaybo kale oo muxuu ahaa ay hogaamiyayaasha argagixisada oo soomaalida ah marka la kaacaanoole oo runtii waxa weeyaan muxuu ahaa ribood fara badan aanu ka helaynay bay ahayd marka la kaacaanoole lab weyn oo maaragtay waxa weeyaan inta badan ay ku dhuuntaan argagixisada markay muxuu soo jabaan oo kale goob ay ku dhuumanayeen bay ahayd runtii waxa weeyaan saddex saldhig oo waaweyn oo halkaasoo inta badan waxa weeyaan lagta dhexeeda abuuna qorshuhu ahaa waxaan isleenahay muxuu ahaa guud ahaan maaragtay ciidanka danab iyo ciidamada caalamiga ee ummadda soomaaliyeed caawinaya iyo waxa weeyaan ciidamada amisom oo iskarabsanaya muxuu ahay qorshahaas muxuu ahay si wanaagsan maaragtay ee u fuliyey Ee, runtii labadaas saldhigood ee maaragtay midna uu ku yaalo muxuu ahaa magaalada buulo xaaji labana ay ku taalo muxuu ahaa lagta muxuu caanoole dhexdeeda runtii waxaan isleenahay ee ciidanka danab saddexda saldhigood ee muxuu taargatka ahaa guud ahaan maalinkii shalay ahaa si fiican bay u qabsadeen waxaanan isleenahay runtii muxuu waxaa ka soo baxay muxuu ahay wax midho dhala oo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland ay u aayi doonaan firxadeen runtii ciidamadu muxuu ahaa hawadana way ka- muxuu ahaa kala socdeen ee dhulkana waa lagala socday waxa weeyaan baabuur ay ku kala firxadeen oo magaalada buulo xaaji ka baxay lagta markii muxuu ahaa ilaa shan kilomitir ay xagga sha uga carareen baa waxaa weeyaan duqeynaa lagu sameeyey waaweyn oo xagga hawada laba baabuur baa halkaa ku gubtay midna waxa weeyaan baabuurta yareerka oo sagsiidhka loo yaqaano midna baabuurtan kale ee sugsuukida loo yaqaano inta badan ay adeegsadeen cadowgu Ee, runtii waxa weeyaan labadaa gaari muxuu ahaa waxaa ku dhacay duqaymihii faraha badnaa ee nimanka lagu bartilmaameedsanayay kadib waxaan ka war helay baabuurta inay muxuu ahaa niman saraakiil ahoo muxuu ahaa cadowga ka midihii ay saaraayeen oo runtii waxa weeyaan ciidamada ka cararayay kadibna waxaan ka war haynaa in ma garanaysa ay labadaa baabuurba muxuu ahaa halkaa ku burbureen Ee, duqaymuhu way fara badnaayeen saldhigyo ayadana muxuu ahaa ee lagta in badan ka fog oo runtii aan isleenahay ilaa waxa weeyaan degmada jooray ku dhow yihiin
halka warkaasi dhegaystayaal aad weli kala socotaan waa raadiyaha cadaadow soomaaliya iyo shiinaha ayaa ka wada hadlay arrimo labada dal dan ugu jirto islamarkaana si u dhow ugu ballamay inay ka wada shaqeeyaan iskaashiga labada dal wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane cabdulqaadir axmed khayre cabdi ayaa ku qaabilay caasimadda muqdisho safiirka jamhuuriyadda shacbi- shacbiga shiinaha ee jamhuuriyadda iyo ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane khinjan waxayna ka wada hadleen xiriirka labageesoodka ee labada dal u dhexeeya iyo horumarka laga sameeyey xakamaynta iyo ka hortagga faafidda caabuqa dilaaga ee coronavirus intii lagu guda jiray kulanka ayaa waxaa la iskula eegay iskaashiga dhinacyo kala duwan leh iyo siyaabihii lagu xoojin lahaa si loo gaaro danaha wadaagga ee shacabka soomaaliyeed iyo shiinaha waxaa sidoo kale waxaa waxaa kaloo la falaqeeyey xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka iyo dunida inteeda kale wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa ka mahadceliyey taageerada kala duwan ee shiinaha u fidiyo soomaaliya iyo hay-adaheeda dowladeed isagoo bogaadiyey tabarucaad bini aadamnimo ee agabka caafimaad ay ku deeqeen hay-adaha muyuun iyo alibaaba wadamada qaaradda afrika konton iyo afar dal si xad loogu yeelo faafidda cudurka koronafairiska hay-adda May- mayuun iyo alibaba ayaa ku deeqay ilaa boqol kun oo maaskaro iyo kun dharka kahortaga iyo walxaha kale oo la gaarsiiyey dowlad kasta oo ka mid ah konton iyo afarta dowladeed ee afrika si la mid ah waxaa dam- wadamadaasi loogu tabarucay labaatan kun oo xirmooyin qalabka baaridda caafimaadka ee caabuqa lagu sameeyo agabkan oo ka kooban lix milyan oo maaskaro hal dhibic hal milyan oo xirmo baaridda caafimaad iyo lixdan kun oo isku isku jooga dharka kahortaga ah, lixdan kun oo maaskara kahortaga leh iyo walxa kale waxaana maanta la gaarsiiyey caasimadda ethoobiya adhisoba iyadoo isla birina isla maantana la soo gaarsiin doono ama loo kala daabuli doono agabkaasi wadamada afrika sida la qorsheeyey gabadhii ugu horreysay oo soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in laga helay caabuqa koronafiruska dalkaasi maraykanka saabrin dhowre oo ah xaaska jilaaga holwerka ee idris alba ayaa xaqiijisay inuu ku dhacay fayraska corona toddobaad kadib markii fayraskaasi laga helay ninkeeda saabrin ayaa difaacday go-aanka ay ku agjoogtay seegeeda oo ku jiray karantiil waxayna sheegtay in barnaamij cusub oo opera fine ay ka bilowday ibal t v inay doonayso la joogitaanka idris islamarkaana ay dareemaysay dabci dabci xaasnimo ee ninkeeda ay daryeesho lamaanahan ayaa ku sheeg waa lamaanahan ayaa ku sheegay waraysiga in hadda ay ku jiraan karantiil ayna ku sugan yihiin gobolka new mexico ee dalka maraykanka halkaasoo jilaaga film waa filimkiisii ugu dambeeyey lagu diyaarinayo dhab ahaantii maanta ayaan ogaaday inaan qabo fayraska ayay sabrina u sheegtay obeer ah iyadoo kula hadlaysay facetimeka sabtidii go-aankan waan samayn lahaa aan naftayda ugu geliyo qol gaara ama aan ka fogaado laakiin waxaan qaatay go-aan ah inaan isaga la sii joogo oo weliba xitaa aan agtiisa ka fogaan halka warkaasi dhegeystayaal weli aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis akhyaartan dhegeysataa intaa waxaa noogu dhan warkii subaxa uu soo saaray saaxiibkay cabdulqaadir dacwo haashim yarana uu ii farsameynayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doonna waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
xoga loogu sheegtaa sosmadidu u xagaataa
raadiyo cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaadu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan